You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
xilli ay maalmo yari ka harsan tahay doorashada maamulka puntland ayaa waxaa socda qabanqaabadii ugu dambeysay iyadoo dhanka kale howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo ay ka socdaan magaalada garoowe xarunta maamulkaasi puntland guddiga amniga ee maamulkaasi puntland oo kale ah wasiirka amniga wasiirka warfaafinta guddoomiyaha gobolka nugaal iyo taliyaha dhanka ammaanka u xilsaaran inta lagu guda jiro doorashadaasi ayaa shirkaasi waxaa looga hadlay qodobo ammaanka khuseeya iyadoo heedaha kala gedisan iyo musharaxiinta iyagoo u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka puntland la faray inay qayb ka qaataan sugidda amniga xilliga doorashada ay dhacayso wasiirka amniga maamulka puntland axmed cabdulaahi dowlad ayaa kulanka ammaanka looga hadlaya kadib saxaafadda la hadlay musharaxiinta waxaan leeyahay wax cabsiya inayna idingelin inaad la shaqaysaan waa ciidamadiinnii iyo carruurtiinnii waa walaalihiin ha u dareemina in la caburinayo wax puntland ka suurtoobaya maaha puntland waa waddan xora dadkoodu ilbax yihiin dimuqraadiyadduna ku dheer tahay waxaan rajaynaynaa marka shaksi walba meesha uu joogo haddii sida loogu talagalay iyo qaabka loogu talagalay uu la shaqeeyo ciidanka ee waxba inoo hagaagayso ciidan kala duwan ayaa ku jira magaalada ciidamadaas waxaa loo baahan yahay marka in loo arko inay yihiin ciidamo sugaya amniga aan wax kale loo arkin simbal ciidan cid leedahay maaha waa ciidankii puntland weeye musharaxiinta ole ciidan bay wataan waxaan ka codsanaynaa kuna adkaynaynaa in ciidankoodu muddada aanay ku jirin socodka iyo muxuu ahaa kambeynka ay ku ekaadaan guryahooda hubkoodana aanay la bixin haddii ay rabaan inay shaqo aadaan marka waa loo ogol yahay oo ciidankooda waa wadanayaan laakiin inaan suuqa lala mari karin qoryo bilaa sharciya simbol waa intaa dhankooda isimada puntland ayaa qoraal ka soo saaray sidii doorashada ay ugu dhici lahayd qaab xasilooni ku saraysan kadib wadatashi ay la sameeyeen bulshada qeybeeda kala gedisan waxaanay ka soo saareen ilaa iyo afar qodob qodobada isimadu ay soo saareen ayaa waxaa ka mid a in la wada qaato mas-uuliyad wadareed cid kastana ay xilis ka saarto sidii loo heli lahaa doorasho ku dhacda nabad iyo xasilooni in guddiga doorashada lagu aamino inay soo ansixiyaan soona saaraan xildhibaanada beeluhu soo xusheen isimaduna ay soo saxiixeen in musharaxiintu ay yihiin mas-uuliyiin muwaadiniin ah xilna ka saaran yahay shaqaynta iyo kalsoonida guddiga ansixinta iyo laamaha amniga iyo ugu dambayntii in taliyaasha amnigu uu xil ka saaran yahay amniga guud mas-uulna ay ka yihiin musharaxiinta dhibna aysan kala kulmin xorriyadoodii dhaqdhaqaaqa si wadajir ahna loo wada shaqeeyo dhanka kale afar labaatan xubnood oo ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne ee doorashada puntland oo shir ku yeeshay magaalada garoowe ayaa waxay sheegeen inay ku heshiiyeen inay la dagaalamaan musuq maasuqa iyagoona sidoo kale ka digay in faragelin lagu sameeyo doorashada la filayo in horaanta bisha janawari ay ka dhacdo halka waxaanu ku heshiinay dhammaan tayo oo isku waafaqsannahay nooc walba oo musuq maasuqa oo puntland ka jira inaannu la dagaalanno si wada jir ah oo dalka musuq maasuqa ragaadiyey aanu ka noqonno dadkii tirtiri lahaa ilaahay hadduu yidhaahdo waxaa noo labaysa isbeddel wada jira oo wax ku ool ah dadkayaga iyo dalkayaga puntland inaannu ka samayno si wada jira iyo si kelikeliya intaba inaannu u qabanno waxaannu kaloo isku raacnay wax alla wixii faragelin ah inay aannu ka digayno doorashadu si ay ugu dhacdo si hufnaana oo daahfuraana oo cadaalad ah oo run ah say ugu dhacdo wax alla wixii mugdi gelinaya iyo wax alla wixii interruptiona in ay ka madax bannaanaato musharaxiinta ayaa sidoo kale sheegay inay diyaar u yihiin inay la hadlaan bulshada ayna ka qayb galaan kulamada su-aalaha looga jawaabayo bulshada ka hor doorashadaasi
waxaanu kale oo aanu iyadana isla ogolaanay platform debateska ama meelaha dadka bulshada rayadka ah programyada ay diyaariyaan oo ay rabaan inay ku maqlaan codka murashaxiinta mujtamacuna uu su-aalo weydiiyo dadka murashaxiinta ah oo dhan ama qaarkood wixii hadba ka qaybgeli kara barnaamijka waanu soo dhowaynaynaa waana dhiiri gelinaynaa waana isla ogolaanay waxaanu ugu baaqaynaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland inay aad noogala shaqeeyaan doorashada ina ku soo aadan inay u dhacdo si cadaalada oo hufan oo daahfuran oo wada shaqayn leh aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaa iyo lix iyo lixdan xubnood oo aqalka wakiilada ayaana la filayaa inay doortaan madaxweynaha shanaad ee puntland maamuli doona iyadoo soo xulista xildhibaanada iminku ay ku guda jiraan guddiga xalinta khilaafaadka ee uu madaxweyne gaas soo magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka iyo soo xulista golaha wakiilada ayaa iyagu sheegay inay meel wanaagsan iminka u marayso arrintii loo xilsaaray ee ku aadanayd soo xulista golaha wakiilada puntland guddoomiyaha guddigaasi caaqil cismaan ismaaciil barre ayaa sheegay runtii shaqada naloo idmaday aan ummadda u hayno inaannu noqonno kuwa ka cadaalad sameeya annaguna waxaan bulshada u sheegaynaa sidaan in badanba hore ugu sheegnay masiirkan naloo dhiibay nalama aha mid fudud mid culus inuu yahay bulshada puntlandna ay nagu eeganayso ay annaga noo jeeddo waxa aannu soo saarro inuu noqdo wax bulshada khalkhalgeliya iyo wax bulshadu ay mahadiyaan waxaan allah subxaana watacaala rajaynaynaa inuu nagu sugo sida xaqa ah cadaaladda ah ummadduna ku qanci karto dowladna ay ugu dhismi karto iyagana waxaannu runtii mar walba u soo jeedinaynaa inay si saxa aannu wada shaqayno oo aan isla afgarannay maanta runtiina dee shaqadaani waad ogeydeen qaybo badan bay leedahay oo waxaan u malaynayaa feeskii koowaad wuxuu ahaa in aannu qabanno dukumentiskii xubnihii baarlamaanka beelu ay soo xuleen oo ka tiro badan intii puntland ay ku shaqaynayso baarlamaankeedu ahaa lixdan iyo lixda ahaa taas way noo soo dhammaatay falilaahi alxamdu hadda waxaannu gelaynaa tii khilaafaadka iyo kala gurka iyaduna insha allah waxaan rajaynaynaa sida ugu qulman oo ugu toosan inay noogu soo dhammaato waxaana laga sugaayay lixdan iyo lixdii iyo wakhtigii sida caadadu ahayd la soo dheji jirayo koob iyo soddonka insha allahu wada shaqayn wanaag boqol shan iyo afartan musharax oo iminka u taagan noqoshada mudanayaasha baarlamanka puntland ayaa iminka la qabtay araajidoodii kuwaasi oo lix iyo lixdan xubnood laga soo xuli doono kadibna iyagu dooran doona guddoomiyaha golaha baarlamanka ee puntland ka hor intaan la qaban doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi siddeedda bisha janawari laba kun iyo sagaal iyo toban dadka qaarkood oo ay ugu horeeyaan musharaxiinta tirada badan ee iminka u taagan doorashada ayaa dareen aan wanaagsaneyn iyagu ka muujiyey siday wax u socdaan tan iyo markii madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee brofesor cabduuli gaas uu ku dhawaaqay inuu mar kale u sharaxan yahay qabashada kursigaasi madaxtinimo ee maamulka puntland ururada bulshada rayidka ayaa sidoo kale ka mid ah dadka shakiga ka muujinaya in musharax madaxweyne cabduuli gaas uu gacan ku yeesho soo xulista xildhibaanada maadaama isaga keligii uu soo magacaabay guddiga xalinta iyo soo xulista wakiilada maamulka puntland agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda ee puntland shirwac jaamac xirsi ayaa ka hadlay macadkii keliya maaya dhammaan ururada bulshada rayidka oo dhan waxay ka muujinayaan doorashada puntland inay maaragtay xildhibaanada puntland soo xulistooda ay ku jirto qaab badan oo korrobshan la xiriira madaxweynaha dalka hadda xilka haya wuxuu ku dhawaaqay inuu musharax yahay musharaxnimadiisaas waxay shaki badan ku abuudhay abalmadiga soo xulista iyo xalinta khilaafaadka ayaa magacaabay marka inuu gacmo gacmayn iyo maaragtay breshar ku saaro guddiga cidii ay rabaa cidda uu wato xildhibaanka wato naftigeeda runtii waxay ku yeelatay saameyn marka bulshada rayidka ah runtii foodooyinkaas badan bay muujinayaan musharaxiinta laftigooda khilaafaad badan ayay muujiyeen laakiin ayay ugu dambeeyey ismada puntland iyo musharaxiinta kulama u socday waxaa laisku afkartay in ismada loo daayo arrimaha masiiriga ee dalka maaragtay iyagu ay maaragtay damaanad qaadaan wixii meesha ka yimaada waxaan ognahay musharaxiinta waxaan ognahay xildhibaanada in qaarkood beelu ay isku haystaan oo hal xildhibaan oo beer hal xildhibaanna ay isku haystaan dhowr xildhibaan marka taasoo kaleeta ayaa waxay tahay waxaa qabad badan abuuraya oo kala kuristooda isay noqon doonto marka runtii anaga doorkeedu waa iska cadiyaa bulshada rayidka inaan inkisiinino wixii maaragtay wadanka ka jira islamarkaasna aan caddeeno mudanitahay bulshada u caddeeno cidda saxda si kastoy ahaataba sideedda bisha janawari ee sannada soo socota laba kun iyo sagaal iyo toban ayaa la filayaa in doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi puntland ay ka dhacdo magaalada garowe iyadoona musharaxiintii ugu tirada badnayd ee doonaysa qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka puntland ay iminka isu soo taageen doorashadaasi waxaanay noqon doontaa in markii ugu horeysay tiro intaa leeg ay u tartanto xilka madaxtinimo ee maamulka puntland haddii aanay qaar ka tirsan musharaxiintaasi ka tanaasulin tartanka ka hor sideedda bisha janawari sannada laba kun iyo sagaal iyo toban kolkaasoo loo ballansan yahay in doorashadu ay dhacdo cabdilxafiid cabdisamad wararka s b s muqdisho
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.